أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah etoobiya iyo turkiga oo war ka soo saaray kulamadii ay ka yeesheen arrimaha geeska afrika sidoo kalena gaaray heshiisyo iskaashi ah warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah darawallada gaadiidleyda oo ka cabanaya isbaarooyin tirabeel ah oo la soo dhigay beledweyn iyo nawaaxigeeda sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa aabbaheenna qabrigiisa ku jira qofkii wax ku sheeganaya oo xuquuq ku sheeganaya ee magaalada joogta inay soo wargeliyaan aan diyaar u nahay waa joogeena in saddex beriya insha allahu tacaala
allaha u naxariistay nabadoon cabdikariin muuse casiir oo ku geeriyooday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud haddaba waxgaradka iyo bulshada halkaa ku dhaqan oo ka tacsiyey geerida nabadoonka ku timid ayaad caawa inta badan barnaamijka ku dhegaysan doontaan qof caynkee ah ayuu ahaa nabadoonka waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinku maqashiin doonnaa xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laafi streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladaha etoobiya iyo turkiga ayaa war ka soo saaray kulamadii ay ka yeesheen arrimaha geeska afrika sidoo kalena waxay gaareen heshiisyo iskaashi ah qodobkaas iyo sidoo kale qodobo kale waxaannu ku eegaynaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya iyo turkiga oo war ka soo saaray kulamadii ay ka yeesheen arrimaha geeska afrika xukuumadda adis ababa iyo anqara ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada ka soo baxay booqashadii uu wasiirka arrimaha dibadda turkiga ku tagay magaalada adis ababa war-saxaafadeed wadajir ah oo ka soo baxay labada xukuumadood ayaa lagu sheegay in socdaalka ugu muhiimsan ee haakaan fidaan uu ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya etoobiya iyo turkiga islamarkaana ay u samaysan lahaayeen iskaashi dowladda xabashida waxay sheegtay in turkigu ay isku fahmeen in si wadajir ah ay u wajahaan waxa ay ugu yeertay xaaladaha ka soo kordhay gobolka dowladda dabadhilifka turkiga marnaba ma dhaleecayn damaca guracan ee abiy axmed uu ku doonayo in uu ku qaato qayb ka mid ah badda soomaaliya qodobada ay labada dhinac soo saareen ayaa u muuqday kuwa xabashida looga yaraynayo cadaadisyada siyaasadeed ee ay kala kulantay heshiiskii ay la saxiixatay muuse biixii horaantii sanadkan waxaana ka mid ahaa in etoobiya ay weligeed ka shaqayn kala qaybinta soomaaliya in etoobiya ay aaminsan tahay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya in etoobiya ay diyaar u tahay in khilaaf kasta lagu xaliyo wadahadal iyo isfahan etoobiya turkiga waxaa kale oo ay ka xaajoodeen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga ciidan iyo midka dhaqaale ee u dhexeeya marka la eego qodobadan ka soo baxay socdaalkii wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ee etoobiya uu ku tagay waxaa muuqata in ankara ay doonayso sidii ay etoobiya ugala tashan lahayd boobka badda soomaaliyeed waxaana xusid mudan in labadan dowladood ay horar ku yihiin badda soomaaliya iyagoo heshiisyo la kala saxiixday maamulada muqdisho iyo hargeysa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gaadiidleyda hiiraan oo ka cabanaya isbaarooyin tirabella wadayaasha gaadiidka ee ka howlgala gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey isbaarooyin tirabeel ah oo maleeshiya ka tirsan riddada iyo kuwa mooryaan ah ay soo dhigteen duleedka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan isbaarooyinka oo ay sheegeen inay yihiin kuwo aan tirakoob lahayn ayay tilmaameen inay yaalaan inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan halkaas oo lagu dhibaataynayo dadka shacabka ah mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay in gaadiid fara badan ay ku xayran yihiin inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan qarkana ay u saaran yihiin inay gebi ahaanba joojiyaan isticmaalka waddadaasi wuxuu sheegay in isbaaro walba wadayaasha gaadiidka lagu qasbo inay bixiyaan lacago xaddhaaf ah haddii ay diidaanna ooda looga qaadayo rasaas noolnool maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa caan ku ah lacagaha baadda ah ee ay ka qaadaan dadka shacabka ah inta badan wadayaasha gaadiidka ee isaga kala goosha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaana dhibani u ah isbaarooyinka tirabeelka ah ee murtadiintu ku dhacaan dadka socotada ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha reer galbeedka ayaa muwaadiniintooda ku amraya inay isaga baxaan dalka lubnaan oo laga filan karo in dagaal uu ka qarxo boqolaal ka mid ah muwaadiniinta reer galbeedka ayaa isaga baxay bayruud iyadoo mashquul badan uu ka jiro garoonka diyaaradaha ee rafiiq alxariir ilawareedyo milatari ayaa sheegaya in laga yaabo maleeshiyaadka xisbullah iyo yahuudda in uu dhex maro dagaalo foolka fool ah oo dhimbelihiisu soo gaaraan bayruud aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay dhacdadii ka dhacday waddanka bangaladesh ee ay isku casishay haweeneydii dalkaasi maamuleysay xasiira waajid ayaa iyada iyo qoyskeeda waxay u baxsadeen dhanka waddanka hindiya een banaanbaxyaasha ayaana xoog ku galay xaruntii ay ku shaqaynaysay xasiina xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigaahna caawa waaye naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaksa xaladihii ugu dembeeyey ee filistiin suhayb ayaana la socodsiinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad n haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin dabacan duqaymaha iyo dagaalada waa kuwa joogto ah saddex boqol oo maalin kadib oo laga joogo toddobadii oktoobar faysalow diyaaradaha cadowga saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayay fuliyeen duqaymaha ugu badan waxa ay ka dhaceen mandiqada khan yunis sidoo kale rafax iyo waqooyiga khaza qaybo ka mid ah iyagana duqaymo ayaa lagu beegsaday dad rayid ah tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa afartan ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa toddobaatan kale tirada guud ee shuhadada faysalow ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa soddon iyo sagaal kun lix boqol saddex iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo kow kun afar boqol lixdan iyo sagaal kale halka haddii aan kaga gudubno duqeymaha ka dhanka dadka rayidka ah ee saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamadu dhankooda waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan howlgalladaas waxaa lagu beegsaday mid ka mid ah guryaha ay ku dhuumaalaysanayeen ciidanka sahaynada oo ku taala magaalada khan yunis sidoo kale weerar qarax ah ayaa lagu beegsaday gawaari ay wateen ciidanka sahaynada dagaalo foolkafool ah ayaa walaalka sidoo kale jiray oo muqaawamada iyo yahuudda ku dhex maray mandiqada khan yunis sidoo kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin warbaahintooda waxa ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weeraro duqaymo ah oo lagu beegsanayo fariisimo cadowga uu ka samaystay xaafadda loo yaqaano tallu suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafax
بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر
xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada galgaduud allaha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku geeriyooday naqiib cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiibka ayaa xanuun saacado kooban hayay kadib u geeriyooday aaska janaasada naqiibka waxaa ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri kuwaasoo isugu jiray ansaar iyo muhaajiriin cabdikariin muuse casir wuxuu taariikh u lahaa jihaadka barakaysan ee ka soconaya soomaaliya isagoo ka soo jihaaday muqdisho iyo gobollada dhexe rabbi ha u naxariistee naqiibka ayaa caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka haddaba bulshada ku dhaqan galhareeri ayaa ka tacsiyeeyey geerida naqiibka waxaana ugu horrayn idiin soo gudbin doonnaa codadka naqiib cabdiweli iyo sidoo kale nabadoon cabdinuur sheekh بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آه، halkan waxaan uga tacsiyeynayaa marka ugu horeyda walaalkeen cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday degmada galhareeri ilaahay horta subxaanahu watacaala awalan ha u naxariisto ahalkii oo ka tegana ilaahay samir ka siiyo dhammaanna annaga dhan ilaahay subxaanahu watacaala sabir ha naga siiyo runtii annaga waxaan ku malaynaynaa walaalkeen sheekh cabdikariin in khayr badan ayaan annaka ku naqaanaa waxaana u rajayaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu waafajiyo ka mid dhigo dadka jannatulfirdows alaclaa lagu martiqaado ilaahay baan u weydiinaynaa subxaanahu watacaala runtii wax yar haddii aan dib u milixsado ee, sheikhu wuxuu ahay horta degmadaanu kasoo jeeda asal ahaan dadka deegaankan oo eelgal hariiriyu ka mid ahay Ee, degmadana aadaa looga yaqaan dalkan iyo dibaddaba dadka degmadan ka soo jeeda way yaqaaniin iyo soomaali badan gaar ahaan haddan intaas kadib walaalku wuxuu ahaa mujaahid uu ahaa dadkii camalkan islaamka usoo shaqeeyay uu ka mid ahay sidaan ku naqan dadka haddana saabiqiinta ahay uu ka mid ahay horay ee, uga soo shaqeeyey degmadan galhariyeri waxay taariikh u leedahay ee, inay maxkamad islaamiya ee ka furneed muddo aan laga aqaanin wadamadan maxkamad islaamiya ee, fogna taariikhdeedii anuu hadda maba xusisto laakiin way fogeed Ee, runtii walaalku wuxuu kaloo soo maray inuu degmada ruuxeeda uu ka naqday guddoomiye oo ahay guddoomiye degme soo maray khayr badanna uu ka shaqeeyay dadka islaaxa iyo sadaqada iyo wanaagga iyo diinta in loo shaqeeya dadka aada uga hormuudka uu ka mid ahaa- ka ahaa waxaan xusuusanaa baawur asiga uu lahaa oo xilligaas guddoominimadiisa xataa ku soo baxo la siiyey ee, inuu waagii dambe wareejiyey oo loogu khidmeeyey kitaabka ilaahay koryeelidiisa kuna wareejiyey maxkamaddii xilligaa jirtay dadka khayrka iyo uga shaqeeyahawna ka mid ahaa walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midig ha ka siiyo Ee, a- adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalaya aakhire waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdows alaclaa haas geliyo Ee, cadaabulqabrigana ha ka badbaadiyo annagana gadaashiis alla nama fidneeyo waxaan leeyahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay subxaanahu watacaala sabir iyo imaan ha naga siiyo ahalkiisana ha ka siiyo annagana dhammaan ha naga siiyo walaalka inahaasaan leeyahay muslimiintana dhammaan waxaa waaye runtii nin ee, la wadayaqaan u ahay inay u duceeyaan sidaasoo kale ayagana waa codsaha inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun walaalkayna cabdikariin muuse sabr iyo iimaan allah naga siiyo dadka dhan oo muslimiintaana sabr iyo iimaan allah ka siiyo waa uga tacsiyeynaynaa awlaadiisaan uga tacsiyeynaynaa ahalkiisaan uga tacsiyeynaynaa odayaasha ay isla soo shaqay jireen aan uga tacsiyeynaynaa waaligiisa ayaan uga tacsiyeynaynaa Ee, nuqabada gobolka banaadir ayuu ka mid ahaa isagana waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ha siiyo naartana allah ka xoreeyo Ee, haddaan taariikhdiisa usoo noqdo ee, maqaal ahaan iyo in aan aqaanay taariikhdiisa isugu daran tahay ee, agagaarka ee, galhareeri degmada galhareeri barigeeda agagaarka cagacadda ayuu ku dhashay taariikhiya halkaas ayuu dugsi qur-aanka uga soo baxay ee, kabacdi waxaa igu maqaalaa inuu xataa dugsi qabtay muddo dhillow dhallinyaro ahay kabacdi reer xamar uu iska noqday intaa kabacdi xilligii sagaashan iyo saddexdii iyo wixii ka dambeeya ayaa waxaa laga aas-aasay degmada galhareeri maxkamad islaamiya dadka ugu horeeya oo siyaasi ahaan iyo shaqo ahaan bahashaasi ku xilli waxay ahayd fawdada iyo ay badan tahay baabuurta shaqada lagu bilaabayay niman ee mooryaanaha iska haystay qorshaha siyaasadda looga qaaday iyo qorshaha gacan weyn ayuu ku lahay Ee, waxaa halkan ka abaabulay sheekh cusmaan maxamuud wadaad la yidhaha isaguna aad dadka ula shaqeeya ayuu ahay oo macnaha la taliyaha sheekha ah iyo qorshaha maxkamadaas islaamigaasi isku istaagi laheyd ee, baabuur ay haysteenoo ee, qolo maryaano iska haysatee sidaasaa looga wareejiyey iyo qoryaheediba maxkamadaa lagu wareejiyey ciidanka bergaas maxkamadda ahay rag badan oo joogay ayaa jooga Ee, marka wadaadkaas runtii markii la yidhaahdo dhaqdhaqaaqi camalkan ee islaamiga taaka taaka ayuu ula socday taaka taaka ayuuna ula shaqaynayay ee waxaa kaloo degdega deegaanka galariiri ku yaqaanaa boqolkiiba boqol marka qunuudyada ayuu masjid ayuu imaamna ka ahaa mu-adinna ka ahaa ou labada iskala ahaa qunuudka joogto ayuu gaalada u habaari jiray muslimiintana ugu ducay jiray ee nin wuxuu ahay camalku ka go-an yahay qalbigiisa camalkaas iyo sidii loogu guulaysan lahaa uu ku taagan yahay marka runtii markii la yidhaha inta aan ka naqaano heer aad iyo aad ayuu wuxuu ahay nin gaalada necab muslimiintana jecel dadkana ee, goobo badan oo ataa waxaan ogaa dadku mar ay isku dhaceen qabiil ahaan ay isugu dhaceen uu macnaha ku dadaalay oo uu ku dadaalo uu dhex galay marka runtii markii la yidhaha ninkaas wanaagaan ku naqaanaa ee, ummaddii ahalka ahaydna waa uga tacsiyahaynaa asigana khayr badan allaha siiyo oo naarti allah ka xurayaan leenahay wanaag ayaana ku naqaanaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan uga tacsiyaheynaa ehelka sheekh cabdulkariim muuse casir ha dhalo qaraabasaha la ahaadaano iyo intii tiqiin oo ay khayr isku yiqiineen oo dhan ayaan uga tacsiyaheynaa wadaadkaas waa xijaabtay si kadisaa ku xijaabtay asigoo habeenkii nabad ku jiiftay aa waabirkii naftu daysay qadar ilaahay baa ku dhacday wax loo sababsanayo oo kale ma jiraan tacsiyahaas waxaan leenahay qof kastii oo tiqiin oo khayr ku tiqiin oo ehelkiisa ah oo qaraabadiisa ah ama islaamnimo ha wadaageen ama dhali ha wadaageen samri imaan allah ka siiyaan leenahay asigana waxaan ugu duceyhaynaa kitaabkiisa midig ilaah inuu ka siiyo sheekh cabdulkariim runtii annagu waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa waxaan leenahay marka wadaadkaas noqobada gobolka banaadir oo ka mid ahay halkan haddii uu yimid xoogaa xanuuna u yimiday waa bogsooday halkaanuu ka shaqay jiray raggan kaloo maha joogo uu aada u caawi jiray raggii yiqiin oo la shaqay jiray oo camalkiisa yiqiin oo ama waali leh ama noqobo kale leh ama maqli jirtay ha u soo duceeyeanaan leenahay samirna allah ka siiyo annaguna waa u ducaynaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay baa mahad iska leh allihiina kareensiiyey nagu maxay ahayto diintan islaamka nagu walaaleeyey naga dhiga dad muslimiin ah naga dhiga kuwa diinka ilaahay wada taagan na waafajiyey ilaahay kitaabkiisa inaan usoo wada nusreyno intaa kadib waxaan insha alla mawlaa ka hadli doonaa nabadaan cabdikariin muuse casir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ahay imaam shaay jooga oo dadka salaada ka bixiya wuxuu ahaa nin aada u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda nagana ilaahay sabar iyo hanaga siiyo mujaahidintana ilaahay sabar iyo hana ka siiyo wilaa- wilaayadu ka baxna ilaahay sabar iyo hana ka siiyo runtii jihaadkana aad buu u jeclaa meel iyo naf buu u horo diinka ilaahay anagana waxaan leenahay kuwaasoo kale alla ha naga dhigo kuwa naftana hora maalkana hora alla ha naga dhigo diinka ilaahay kuwa u nusreeya xilli walba alla ha naga dhigo khaatumadeennana ilaahay shahaadaha noogu qatimo ilaahay diinka ilaahayna ha nagu sugo xilli walba runtii wuxuu ahaa nin guusha mujaahidiinta aada ugu farxa anigana runtii wuxuu ii ah tusaalaha koowaad ayuu yaa cabdikariin bedelkiisana waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha nooga dhigo asagana jannadii firdowsa ah allah ha geeyo annagana waxa weeye gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo ilaahi warabbi waraxmaano gadaashiisa hana fidnaan runtii qaatumadiisa meel fiican ee kusoo gabagabowday asagoo mashaahidkii ku jira oo cibaadaysanaya oo mu'adin runtii salaadaha masaajid oo ka aadimi jiray shala jamaacad waa kusoo tukaday waxa weeye salaadahoo dhan waajibka wuxuu ku tukan jiray masaajidka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa masaajidada ku tukada salaadaha sunnada iyo faralka وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته allaha u naxariistee naqiibku wuxuu imaamka ahaa masjid ku yaalla degmada galhareeri qaar ka mid a xerta masjidka ayaana ka tacsiyeeyey dhankooda geeridiisa waxaana ugu horrayn idiin soo gudbin doonnaa codka abwaantaakow macalin ciise iyo qaar kaloo xerta masjidka ka mida بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن- إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما دنت وإلهي ولالكنا عبد الكريم شيخ عبد الكريم موسى عسر عليه رحمة الراحمين إلهي بقى وفسدي أسجان أول أدونك كاني xoogaa adiga camri dhilana wuu soo ilaahay wuu soo siiyey camrigiisana ilaahay waa u barakeeyey weliba aad iyo aad u mataqaanaa ugu dhowrsanay inta aqoon ahaa oon leeyahay wakhtiga hadda iigu arag dambaysay oo aan isyaga intaana sagootin horteer muddo hadda lix bilooda tafsiir ayaan iskula jirnay masjid usugu uu ka ahay ii sheege imaam ka ahay ii sheeg ayaan tafsiir nooga soco jiriyey anagoo jamaaco badana asigaa mataqaanaa haa noo saldhigahay een dhowr marow isugu mataqaanaa how inta kasoo bilaaba berhabanaas oo baqara u dhameeyey oo baqara haddana ka bilaabo haddana berhabanaas u dhameeyey alxamdulilah maantaba insha allahu tacaala isagaa heesta ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligey aanan ku arag xataa meelaha oo sheega fadhakudarrada iyo aad buu mataqaanaa u karaahsan jiriyey masaajidkaasoo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay uu kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajid la barandow leeyahay xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtoog lagu sheekaysanaya hadduu yimaado ina kare waa la wareegi jiray gadaal u tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey een hadduu amba juskiisa amba jallaadkiisa u akhristo aba akhristo kabacdi wuxuu dhihi jiriyey iska ilaaliya masaajidka haddii la yimaado sheekooyin aan ilaahay raalli ka inaha la iska ilaaliyo een beydka beyd ilaahay waaye malaa'ig ayaa imaanaysa waa meel dikri ilaahay loogu tala kala kaliya waxaan idinka codsanayaa in fadhikudurka la iska ilaaliyo afkiisa anaa ka haaya asiga maanta ima maqlow haayo ilaah baa imaqlow haaya marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiyeynayaa dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel kasoo joogaba Een, sida runtii een, sheekh cabdikariin saacadihii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey waxaan ka dareemayay inuu xoogaa imaamka asaga ahay inta badan lowlaa haddana dad culamaho waaweyn masaajid ku argeen oo salaada idinka naga bixiyay uu dhihi jiriyey een xoogaa wuxuu dhihi jiriyey xoogaa gaasaa igu kacsan soo dheh dhahaya galbihii ugu dambeeyey waan arkayey oo aan microfonka tegaynin oo ay sheeg imaamka gadaashiisa istaagaya waan arkayey waa sheeg sheeganaya waxuu ka sheeganayay gaasaa igu kacsan uu dhihi jiray kulley waa malaka mowd een laakiin anigu ma ogin waqtina lagu soo soco habeenka geerida saacadihii aniga iigu dambaysay habeen saqda dhexe ayaa mataqaanaa la qabtay wadaadka aad iyo aad oo mataqaanaa sida oo hunqaacyo camalow aa aa dhowr mar yiri marka aad ugu soo celceliyey aadaa loo qabtay xilli oon isleeyahay saacaddu waxay ahayd markaasuun lagu bilaabahayay sagaal saaco wax dhiman ilaa sideed saac intuu dhexaysay ahayd xilliga lagu soo booday een waaga hadduu buriya salaada marka masaajidka badanaan ku baxno waan u tagnay asugoo waa roona hale waa lay cirbado cirbad gaasaa laygu dhufta dhahaya aadaana hadda u wanaagsanahay xalana waan hurdo xumay isugoo dhahaan u tagnay meeshii baan adkaarta ku saarnay waxaana dhahnay hurdo wanaagsan insha allahu tacaala magaalada xaggeeraan u baxnay waan xaafad ahaan qaxwo doonanay qaxwada intaan jirnana haddana waana la soo wacayo waxaana la yidhi sheekh cabdikariin ilaahay ha u naxariistaana la soo dhah
sideedaba ahadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xiraaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waayey oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey ilayna inta annagaana aragna maahine inta soo socotoo soo wactamaysaaba ka sii badneedba khalqi aad u fara badana ka soo qaybgal intaan joogay degmadan galhareeri aas noocaasa iyo janaaso axad intaas lagu tukaday anigu maarag reer galhareer waxay aad ugu ammaanan yihiin ragga walaalahooda muhaajiriinta haddii midkood ilaahay oofsadaa matii rabbi u timaado duugta inay ka qaybgeli jireen ay janaasada ma aragtay ka soo qaybgeli jireen ajirkaasi aad ugu dadaalayeen qabriga iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisana ay maamuli jireen laakiin axad ilaahay oofsaday intaan jooga galhareeri ee sheekh cabdikariin janaa'isada lagu tukaday ee khalqiga isugu yimid anugu weli kuma arag hadda kadib ma ogin laakiin intaan joogay kumaanan aragba axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahu naxariisto wadaadka sheekh cabdikariin war ma ka haysiin waa ilaahayaa oofsaday allahu naxariisto qofkii afka kala qaadaba u ducaynaysa khayrkaasaana ku naqiinaba waa hagaag aaskii nabadoon cabdikariin ayaa laga jeediyey kelimad tawciyo ah iyadoona la soo bandhigay qaar ka mid ah acmaashii wanaagsanayd ee uu bulshada sheeqa u qaban jiray badiya akiruu badiya min dikri haadi miladaad macaanyaalka midka gooy sheegsheegidiisa badiya waa waa malkamuud waa qofku haddii geerid uu xasuusto oo warkeeda badiyo waxay dhalaysaa in uu diyaargaroobo oo ka u diyaargaroobo waxay dhalaysaa marka geeridaas iyo aan badinno aan diyaargarowno aakhira ma dheera gacal hadda aan noo akrino aan caawa aan ciid ku xaarnay walaalayaalow aakhira ma dheera ilaahayna hana sugo ilaah hana badbaadiyo asigana allah u naxariisto ilaahay waxaan ka baryaynaa in kitaabkiisa uu ilaahay subxaana watacaala uu midigta ka siiyo ilaahay kelimadu tawxiid inuu ku dhawaaqay sheegeen dadkii sakaraadiyey oo geeridiisa joogay ilaahay qowlkii waa ku suga haabitka ahay noloshii adduunye ilaahay qowlka haabitka ha ku sugo aakhirada oo ugu soo horeeyo qabriga iyo labada malag su-aashooda ilaahay annagana gadaashiisa nama fidneeyo ilmihiisa yimid ee saakay ka yimid xamar ee ugu yimid maqribkan ee halkan janaasadii ugu dukaday ee godki geliyey aabbahood ayagana waxaan leenaha horta marka koowaad sabari iimaan allah ka siiyo sabari iimaan allah ka siiyo owlaad baa riyaala waaye waa soo gurmadeene sabari iimaan allah ka siiyo ayagana iyo annaga dhanba gadaashiis allah nama fidneeyo gadaashiis allah nama fidneeyo waxaan isu dardaarmaynaa qof walboo naga mida inuu ku xisaabtamo qabrigaas iyo qiyaamaha iyo ilaahay hor istaaggiisa subxaana wa tacaala waa la dhimanayaa qof noolaanaysa ma jirto qof walbana siya u dhimanayaa sida fiican oo wanaagsan oo saalixiinta iyo mu'miniinta ay u dhima jireen ee ilaahay noo dilo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa dadka walaalaha ee u yimid meydka duugistiisa oo ilaa galabta ilaa saaka taagnaa oo janaasada ku dukaday oo ilaa saaka u joogay oo ilaa caawa taagan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii meyd ku dukada ee haddana raaca ee wax ka duuga laba buuro ajir ayuu lee labadaas buuro ajira midda ugu yar waxay la eg tahay buurta uxud ayay la eg tahay nabigu sidaasuu ku leeyahay xadiidkii fi saxiixayn xadiidkaas ayaa waxaa maqlay waxaan filayaa inuu ahaa cabdullaahi ibnu cumar ayaa maqlay xadiidkaas xadiidka abu hureyre ayaa warinayay markaasuu yidhi xadiidkaas anigu ma aanan maqlin kolley hadduu jiro hala xaqiijiyo xadiidkaas caaisha ayaa u markhaati ka kacday abu hureyre inuu xadiidkaasi jiro nebiguna yidhi ayaa caaisha uga markhaati kacday fi saxiixi muslim markaasuu yidhi hadday sidaasi dhacday idan laqad faradnaa qaraariida kathiira oo kamaa qaala radia allahu canhu haddii sidaas ay tahay waaba tahaye wax badan oo buura ajir ayaan daycan wi cabdullahi ibni cumar radia allahu canhum ajmaciin dadaa marka laga yaaba inay magaalada iska fadhiyaan oo aysan janaasada soo xaadirayn oo duugida aysan soo xaadirayn ajri badan baa dhaafay waxaa kaloo dhaafay inay walaalkiis walaalkooda ay u shafeecaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ay ku dukato afartan qofood oon ilaahay u shariig yeelayn aakhire waa u shafeecayaan ama maalinta qiyaamo maanta dadkii ku dukadana boqolaalay ahan disanba ku dhammayn waa la ogaay markhaatiyaa laga wada ahaa inay u shafeeceen baa markhaati ka nah waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam janaase ayaa soo martay markaasay ay khayr ku ammaaneen dadkii saxaabada ahay oo janaasada arkay ayaa khayr ku ammaanay wajabad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam janaase kale ayaa la soo mariyey markaasay shar ay ku sheegeen markaasuu nebigu haddana calayhi salaatu wasalaam wajabad saxaabadii waa weydiiyeen labadaas wajabad oo aad sheegtay nabi maxamed maxay kala yihiin bay dheheen ama maxay yihiin markaasuu yidhi qoftii hore oo aad khayr ku ammaanteen janna u waajibtay maadaama adinka aad khayr ku sheegteen kii kalena waxaa waaye wixii aad ku sheegtaan baa asigana u waajibay antum shuhadaaullahi fi lardi waxaad tihiin markhaatiga ilaahay ee dhulka jooga ayaad tihin mu'miniintu marka waa sidaas walaalkan marka khayr ayay maanta ku ammaaneen dadkii muslimiinta ahaa oo yiqiinay ama janaasadiisa ka soo qayb galay khayrkaasna ilaahay u aqbalo jazaakum allahu khayran intii soo gurmatay oo ka soo qayb gashay miisaankooda xasanaadka allah u saaro ajiri xasanaad fara badan allah siiyo asigana qowlka thaabitka allah ku sugo gadaashiis alla nama fidneeyo ahalkiisa oo uu iilashiisii ay nagala joogaan si khaasa sabar iyo iimaan allah ka siiyo sabar iyo iimaan allah ka siiyo asagana kitaabkiisa midigta allah ka siiyo wajazaakum allahu khayran dhammaanteenna waxaan isu dardaarmayna inaan iska cafino alakaas inaan iska cafino isu dardaarmayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag dhegaystayaal codka markan aad maqli doontaan waa mid ka mid a wiilasha nabadoon cabdikariin muuse casir waxa uu si kooban uga hadlayaa geerida aabbihii ku timid adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo ee aabbaheenna qabrigiisa ku jiraa faaid qofkii wax ku sheeganaya oo xuquuq ku sheeganaya ee magaalada joogta inay soo wargelina soo wargeliyaan aan diyaar u nahay waa joogayna in saddex beriya insha allahu tacaala marka ilaahina waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasixiyo aniga daada aan jiro waaga dhib aabbay kuma aanan maqal qof sheeg ku sheegtana weli ma aanan maqal ilaahay waxaan u rajaynayaa su-aashiyaa ku socotee in ilaahay u fududeeyo oo ilaahay u sakhiro oo ilaahay subxaana watacaala oo u fududeeyo ilaahay u sakhiro adduunyada ilaahay kuma dhibin inaa ilaahay akhira ku dhibin saasaan ilaahay ka rajaynaya dhammaantiinna waxaan idinka codsanaya hal mar inaa wada tiraadin cabdimuuse allah iska cafiyo adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo
waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday xamlad dacawi ah taas oo gaari doonta dhammaan degmooyinka tuulooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi xamladan oo ciwaankeedu yahay irshaadul ummah ilaa sabiil arashaad waxaa ka qaybgeli doona dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaanada wilaayadaasi haddaba aan dhegaysanno sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo ku dhawaaqaya xamladaasi dacawiga ah بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه الله سبحانه وتعالى أيان أم هذا علينا نسي نعمين كي سفرها بدن لأن سوكو بكرين إن شاء الله تعالى ولايد إسلامي أهباي وحي كل واقيسا ورقلينيسا دمان bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayada gudaheeda in walaayada ay bilaabi doonto xamlo dacwi ah xamladaas magaceedii waxaa la yidhaahdaa irshaadu lummati ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ku jiray saxiixeenka si guud ahaaneed xamladaasi waa min baabi qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara iyo aayaddii kale waxaridi lmu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu marka inta badan laba jih ayay beegsan doontaa laba mowduuc ayay beegsan doontaa mowduuca taxriidka ah oo ummadda in lagu guubaabiyo lagu dhiirageliyo iska dafcinta iyo iska dhicinta cadowga kusoo duulay iyo mowduuca labaad oo ah alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo asagana muxuu ahaa dadka muslimiinta ee ku nool walaayada gudaheedii in muxuu ahaa gacanta la qabto wixii xumaa ay ku jiraan samahana lagu tartarsiyo lagu booriyo lagu dhiirageliyo labadaa dhinac ayay tarkaysiin doontaa mawaadiic labadaa qeyb hoos imaanayo oo dhowr ah ayaa insha allahu tacaala lagu qaadan doonaa haddii laa yidhaahdo xamladani waxaan rabnaa inay ka hargasho dhammaan walaayada muxaafadaadkeedii kala duwan dhammaantoodii iyo tuulooyinka iyo dhammaan baadiyaha iyo dhulka beeraha ah dhulka miya ah dhulka fog iyo dhulka dhow intaba waxaan rabnaa inay ka wada hargesho la wada gaarsiiyo haddii ilaahi subxaana wa tacaala uu noo qadaro insha allahu tacaala saan rajaynayno si guud ahaaneed xamladaasi waxaa ka qayb qaadan doona tanfiidkeedii iyo fulinteedii iyo dardaragelinteedii una xil saaran dhammaan maamulada islaamiga ah ee ka dhasan walaayada gudaheedii uguna horeyso walaayada islaamiga ah ee bay xeer tanfiid tanfiidka gobolka oo aan kala har lahayn dhammaantiisaba sidoo kaleeto waxaa ka qayb qaadanaya culimmada ku nool walaayada dhammaantoodii xeer muxuu ahaa gobol iyo xeer degmooyin intaba waxaa sidoo kaleeto qayb ka ah tanfiidka xamladaasi nuqabada walaayada ee qabaa'ilka muslimiinta ahoo walaayada degan horjoogayaasha u ahoo muxuu ahaa hogaankoodii dhaqanka ah ayagana qayb ayay ka noqon doonaan insha allahu tacaala fulinta iyo tanfiidka xamladaasi sidoo kaleeto waxaa qayb ka ah dhammaan dadka khayrka jecel oo ku dhex nool walaayada islaamiga ah ee bay hadday yihiin afraadda camalka ka tirsan hadday yihiin acyaanta xarakada ee walaayada dhexdeedii jooga iyo hadday yihiin dadka muxuu ahaa kale oo khayrka jecel oo muslimiinta ah oo walaayada ku dhex nool dhammaantoodii kaalin iyo dowr ayay ku yeelan doonaan insha allahu tacaala sidoo kaleeto waxaa dowri kaalin ku yeelan doona muthaqafiinta iyo dadka muxuu ahaa aqoon-yahanka ah ee walaayada ku dhex nool intaba dowr ayaa laga siin doonaa haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala intoodii badanna kulamadoodii soo hordhaac ah iyo wargelin ah waa loo sameeyey walaayada way qabatay oo kulamo hordhaaca oo lagu wargelinaya inay qeybtoodii ka qaataan wayna naga ajiibeen insha allahu tacaala wayna u diyaarsan yihiin haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo xamladaani waxay ku waajahan tahay oo si guud ahaan ay u camami doontaa wada gaari doontaa dhammaan bulshada muslimiinta ee ku nool walaayada gudaheedii miyi iyo magaalo intaba si gaar ah waxaa loo barabtilmaamaysan doonaa rag ganacsatada ah ee walaayada dhexdeedii ku ganacsada oo muslimiinta ah oo raayada towxiidka ku hoos nool ku dhex ganacsada dadkaasi si gaar ah ayay u beegsan doontaa xamlada si gaar ayaana loo tawciyin doonaa loona towjiihin doonaa risaalada iyo fariinta xamladana ay u gaari doontaa haddii ilaah yidhaahdo si caam ahna way u gaari si gaar ahna way u gaari doontaa inta ganacsatada ah oo walaayada ku dhex nool sidoo kaleeto waxaa qeyb ka ah xamlada ay gaari doonta dadka lagu istihdaafsanayo ama lagu beegsanayo ama xamlada loogu talagalay in la gaarsiiyo ka mid ah macallimiinta madaarista wax ka barta ummadda sida macallimiinta dugsiyada qur-aanka ah kuwa macaahida sharciga ah kuwa maraakista kuwa iskuullada iyo kuwa jaamicaadka iyo inta la midka ah dhammaantoodii waa ay gaari doontaa insha allahu tacaala mawaadic ayaga loogu talagalay oo u gaar ah oo xamlada mawaadicdeeda ka mid ah ayaa jiro si gaara loo gaarsiin doono ayagoo qeyb ka ah gaarsiinta ayaa haddana dhinaca kale mawaadicdii sida gaarkaa u khuseysay ayagana si gaara loo gaarsiin doonaa haddii ilaah yidhaahdo insha allahu tacaala waxaa kaloo qeyb ka ah xamlada la gaarsiin dadka la gaarsiinaya ka mid ah gaadiidleyda ka dhex shaqaysata walaayada gudaheedii haddii ay yihiin kuwa gaadiidka yaryar wada sida mootooyinka noocyadoodii kala duwan iyo haddii ay yihiin kuwa darawallada gaadiidka waaweyn guud ahaan bahda gaadiidka milkiilayaal hadday yihiin iyo haddii ay yihiin dadka ka shaqeeya gaadiidkaasi wado ama karashgooyayaalka ka ah farsamo yaqaanada ka ah dhammaantoodii ayagana insha allahu tacaala xamlada dadka loogu talagalay in la gaarsiiyo ayay ka mid yihiin lala kulmi doono insha allahu tacaala mawaadic ayaga u gaar ah iyo qodobo ayaga khuseeya ayaa xamlada ku dhex jiro si gaar ah loo xusi doono loona kulmi doono haddii ilaah yidhaahdo si guud ahna way ku jiraanoo dadka guud ahaan loo jamcinayana qeybay ka yihiin insha allahu tacaala sidaasoo kaleeto dadka lagu beegsan doono xamladaasi oo looga talagalay in la gaarsiiyo dhinacooda waxaa ka mid ah xarqaanleyda walaayada ku dhex nool si guud ahaaneed degmooyinka dhammaantoodii dadka dharka tola ayagana qeyb ayay ka yihiinoo mawaadiic looga talagalay oo ayaga u gaara ayaa jiri doono tamajariyaasha mawaadiic u gaara oo looga talagalay ayaa jiri doono waalidiinta ardada waxbarata waalidiinta u ah mawaadiic u gaar ah oo looga talagalay ayaa jiri doono nabadoonada iyo samadoonada iyo nuqabada xeerarkoodii kala duwan mawaadiic looga talagalay oo la gaarsiin doono ayaa jiri doono haddii laa yidhaahdo culimmada qeybaheedii kala duwan ayagana mawaadiic looga talagalay oo la gaarsiin doono ayaa jirto insha allahu tacaala sidoo kaleeto maamulada islaamiga ah ee xeer muxaafado iyo xeer tuulo iyo dhammaan makaatibta camalka ee walaayada ku dhex jiro kala daduwan ayagana mawaadiic looga talagalay ayaa jirto xamlada qeyb ka ah insha allahu tacaala dhammaan asnaaftaasi ee kala duwan aan hadda meesha aan ku xusnay haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo fududay waxaan rajaynaynaa si toosa inay u gaarto maalmahan soo socdo risaaladii ay xambaarsanayd xamladaasi ay walaayada ku dhawaaqday dhammaantoodina waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala in ay qeyb ka noqdaan baahinta iyo gaarsiinta ummadda risaaladaasi qiimaha badan leh sidoo kaleetona wixii ayaga loogu talagalayna ay ajiibaan oo markaasi ay u hogaansamaan ayna insha allahu tacaala qaataan waa min baabi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar aayaddaas ayay ku salaysan tahay xamlada insha allahu tacaala dhammaan mujtamaca iyo bulshada waxaan u sheegaynaa inay qeybtoodii ka qaataan nin kastaba meeshii kusoo aada uu ka qabto ku garab istaago ragga u xilsaaranoo xamladaasi fulinaya lagu garab istaago insha allahu tacaala wax allaale wixii khayr iyo wanaag ah ku dhex jirana in la aqbalo la ajiibo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo insha allahu tacaala waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu